bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan saaxiibayaal ahaantiin meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada warka duhur waa laaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo codka jubbaland qodobada aad ku maqlaysaan warka iyaga maanta waxaa ka mid ah ciidamada dowlada goboleedka jubbaland oo deegaano kula dagaalamay al-shabaab islamarkaasina kala wareegay ciidanka somalilan oo duqeyn culus ka geystay laascaano iyo dagaalka oo maalintii toddobaad galay xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay gobolka shabeellaha hoose soomaali weli lagu la-yahay dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga madaxweynaha hirshabeelle oo ka hadlay dilka nabadoon lagu dilay deegaanadaasi iyo weliba haram cad shan qofood oo ku dhaawacay dalka hindiya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa aad ku maqli doontaan warka maanta
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa marinnimo axada labayo tobanka bisha febraayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warkaas maanta waxaa idin akrinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah haddii aan ku bilaabo ciidamada dowladda ayaa waxa ay deegaano dhowr ah kala wareegeen nabadiidka al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed naasir bashiir ciro
ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgalla ay maanta sameeyeen waxa ay dagaal kula wareegeen saldhig weyn oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka qunbi ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidamada ay dhowr jaho ka weerareen deegaanka qunbi oo ay isku aruursanayeen ururka al-shabaab si ay weeraro uga fuliyaan balse ay ka hortageen islamarkaana howlgallo uu weli ka socdo sidoo kale waxa ay saraakiisha sheegeen in howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena ujeedkoodu uu yahay sidii guud ahaan deegaanada ay gobolka jubbada hoose kaga sugan yihiin al-shabaab uga saari lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana deegaanka qunbi ee la wareegay gaaray saraakiil uu hogaaminaya wasiirka amniga jubbaland jenaraal yuusuf cusmaan dhuumaal
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay dil nabadoon loo geystay sida warkan uu ka faahfaahinayo cabdirasaaq wadani
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa ka tacsiideeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timi allahu naxariistee nabadoon cabdiraxmaan jimcaale agoon oo kooxaha hubaysan ay ku dileen magaalada jowhar madaxweynaha ayaa tilmaamay in allah u naxariistee nabadoon cabdiraxmaan agoon uu kaalin mug leh ka soo qaatay maamulo sameyntii hirshabeelle kana soo shaqeeyey nabad ku wada noolaashiyaha bulshada iyo midnimada ummadda madaxweyne cali guudlaawe xuseen ayaa marxuumka alla u baryey in hoygiisa uu ka yeelo janatulfardowsa samri imaanna uu ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan dadkii hubaysnaa ee ka dambeeyey dilka nabadoonka oo sidoo kale ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee hormuud
ciidanka maamulka somalilan ayaa waxa ay duqeyno culus ka geysteen magaalada laascaano iyadoo weli dagaalka uu halkaasi ka socdo islamarkaasina uu galay maalinkii toddobaad kaafiya cumar ayaa warkan eegeysa
waxaa maalintii toddobaad oo xiriir ah dagaal culus oo ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo ciidanka deegaanka s c ee hubka qaatay kana soo horjeeda madaxweyne muuse biixi cabdi hubka culus ayaa laga maqlayaa saaka magaalada iyo duleedka waxaana ciidanka somalilan ay madaafiic ku garaacayaan xarumo ku yaala lascaanood iyagaana isku dayaya inay soo galaan gudaha magaalada balse dagaalka adag ay balse dagaal adag ay kula jiraan ciidanka deegaankaasi oo hubaysan wararka ayaa sheegaya in laascaanood ay xalay la kulantay duqeyntii ugu xumeed tan iyo markii uu bilowday dagaalkii waxa uuna madaafiicdaasi socday muddo saacadaha ay sababeen inuu dab qabsado dhismayaal ku yaala halkaas weli lama oga khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeynta culus ee xalay ay martigelisay laascaanood marka laga yimaado burburkii xoognaha ay u geysteen xaafadaha iyo dhismayaasha kale sidoo la arkayay muuqaalo laga soo duubay
xubno ka tirsan nabadiidka al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku eegayo cabdirasaaq socoto dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan siddeed iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay tiraintaasi ka badana lagu dhaawacay howlgal qorsheysan oo ciidanka sirdoonkii nabadsugidda qaranka iyo saaxiibada beesha caalamka ay ka sameeyeen deegaanka sabiib ee gobolka shabeellaha hoose xubnaha la dilayee dowladda soomaaliya ay sheegtay inay saarnaayeen gaarin nooca loo yaqaano dheen ah islamarkaana ku sugnaa gooba ken ah saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan xubnaha la dilay ay ahaayeen kuwa ugu sarsareeya maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana doonayay in ay qorsheeyaan weeraro kala duwan
soomaali weli lagu layahay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga ayaa walaac laga muujinayaa sida warkan uu ku eegayo cabdifataax mudde
tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay turkiga iyo siiriya ayaa haatan kor u dhaaftay shan iyo labaatan kun oo qof shaqaalaha gurmadka oo wada howlo samata bixin ah ayaa qaarkood soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka sidoo kale shan qof oo soomaali ah oo ku dhintay dhulgariirka ayaa shalay la aasay iyadoo afar hablood oo soomaali ahna ay ka mid yihiin dadka weli la la-yahay haddaba weerarkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka iyo gurmadka socda ayay sheegeen in shaqaalaha gurmadka ay weli wadaan baadigoobka dadka weli ku maqan dhismayaasha burburay oo ay dad badani ku dhinteen cawaale axmed darfac oo ka mid ah ardayda soomaalida ee turkiga oo haatan ku sugan magaalada ankara ayaa sheegay magaalooyin badan oo ku yaala dalka turkiga iyo siiriya islamarkaana ay jiraan dad badan oo weli ku maqan burburkaasi
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaaleh ayaa maanta xarigga ka jaray xarun cusub oo ay waaxda daddhigista ee dowladda hoose xamar ka hirgelisay degmada wadajirta oo lagu adeegi doono degmooyinka galbeedka xarigjarka kadib ayaa duqa magaalada muqdisho madaaleh oo uu heliyay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir waxa uu kormeeray xafiisyada ay xaruntan ka kooban tahay isagoo warbixin ku saabsan adeegyada ay bixin doonto ka dhageystay agaasimaha waaxda daddhigista ee dowladda hoose xamar cabdirashiid wadaad yare oo sheegay in xaruntan ay saldhig u noqon doonto degmooyinka qeybta galbeed islamarkaana ay ka qaadan doonaan adeegyada la xiriira waraaqaha dhalashada iyo weliba sugnaanta waa tahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan warkii duhur oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland akhbaraadkii dibadda ayaa inoo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii sboortiga socoto ayaa inoo eegaya aad baad u mahadsan tahay caddo door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doore raadiyaha kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada galabta la ciyaarayo ee horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ah ee leeds united ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee manchester united kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga sidoo kale manchester city ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee aston villa waxaana kulankaasi uu soo galayaa todobadii qadar soddon daqiiqo oo fiidnimo halka leeds united iyo manchester united kulankooda oo soo galayo shanta galabnimo xiliga geeska afrika dhanka ila liga spain haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee saltafica ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta atlantic madrid kulan ka tirsanaa la liga spain sidoo kale villarreal ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaana kulamadaasi soo galayaan caawa tobankii iyo qadar soddon daqiiqo waa real villarreal iyo weliba anrade villarreal iyo weliba barcelona ayaa waxay soo galayaan saacadda ciyaartaasi kow iyo tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika dibidinku celiyo cadow iyo qabaa warka ka dhiman
waa tahay markana haddii aynu jalacno dhanka iyo akhbaraadka dibadda warbixinada ka imaanayo dalka hindiya ayaa waxa ay sheegayaan in haramcaada uu u soo dhacay maxkamada ku taalla meel u dhow caasimadda dalkaasi hindiya ee new delhi waxuuna dhaawacay ugu yaraan shan qof sida ay booliisku sheegeen muuqaal laga duubay dhacdadan oo qabsaday baraha bulshada ayaa muujinaya dhowr nin oo ku dhaawacmay weerarka uu ku jiro nin dhaawiciisa liito oo laga qaaday maxkamadda magaalada khazibaad booliis xidhan dharka difaaca jirka ayaa shabaq u dhigay halkaasi si ay u qabtaan haramcad ka galay gudaha maxkamadda sida uu muujinayo muuqaal ay heshay wakaalada wararka f b haramcadka ayaa kusoo booday dhismaha maxkamadda waxaana dhaawacmay shan ilaa iyo lix qof ayuu yidhi sarkaal ku sugan saldhigga booliiska degmadaasi ushee oo u sheegay wakaalada a f b isagoo diiday inuu magaciisa sheego khaasibaad oo ku taalla cirifka bari ee magaalada new delhi ayaa u dhow dhulkeen ah oo uu haramcadku ku badan yahay ugu yaraan laba iyo toban kun oo haramcad ayaa ku nool guud ahaan waddanka hindiya sida la sheegay guud ahaan saxabayaal warkii duhur maanta waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay maxamuud cali xasan oo aniga ah aniga iyo dhammaan intii warka igala qayb qaatay oo isku duban waxaan idin leenahay nabadgelyo